dagaal beeleed ay dad ku dhinteen ayaa maalintii shalay ka dhacay deegaanka miir khaliifa ee hoos tagta degmada wardheer ee ka tirsan gobolka doolo dagaalkan oo u dhexeeya laba beelood oo walaalo ah ayaa waxaa ku dhintay ilaa afar qof waxaana huriyey oo ka dambeeyey iskudhaca qabaa'ilkan maamulka gobolkaasi ugu magacaaban kan hoostaga dowladda itoobiya maamulka ay dowladda itoobiya ka dhistay soomaali galbeed ayaa iskudirka qabaa'ilka ku nool halkaasi fursad ka dhex raadiya isagoona mararka qaar si toos ah duulaan ugu qaada beelaha dagaalkaasi gobolka doolo waxaa aada ugu soo laalaabtay dagaalbeeleedyada dhex maraya qabaa'ilka wada degan halkaasi mana jirto xal muuqda oo laga gaaray